ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka daahfuri qorsho isbeddelka qaran ee laba kun labaati shan laba kun labaati sagaal qorshaha isbeddelka qaran oo qoraal shay socday in muddo ee waybaa diyaariyayay in ku badan afar boqol oo qof oo naskajara qubaro iyo weliba mas-uuliyiin dowladeed kaaseyti u bedelo doono qorshigii hore ee horumarinta qaranka wayna xoogga laga saaraya qaabka dalkuus indeeri lahay horumar la taabado kore ee shanta sanaha dareerta wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowladda federaalk soomaaliya wasiir beene beene ayaa sheegay in qorshuhu isbeddelka qaranka hoseeya qorshigii lunkubahan lahay fakhriga iyo gaajada waxaa maanta la dahfuray qorshihii isbeddelka qaranka oo ah qorshaha horumarka qaranka ama qorshihii qaranka ee shanta sano soo socotay qorshahana wuxuu noqon doonaa ilaa aka qorshahan waddo dheer ayuu soo maray wuxuu soo bilowday dii bishii octoobar oo dhanna waa socya haddana waa soo gabagoobo oo sanadkii waa sanad iyo bilo dheeri ah qorshahani waxaa ka wada shaqeeyey waxaa hogaaminaya wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradihii oo dhan baa ka wada shaqaynayay waxaa waaye qorshe horumarineed oo weliba kii horeento oo aan kusoo guulaysanay shantii sano lasoo dhaafay lagu dul dhisay oona tarmo ah macnaha qorshe ee horumarka dalka wax weyn ka bedeli doono oo ay soomaaliya meeshii joogto ka kaxayn doono u rari doono meel kaloo cusub waa og tihiin soomaaliya challenges iyo duruufo aad u badan oo u baahan in xal laga gaaro oo horumar u baahan waxbarasho caafimaad biyo wax kasta oo horumarineed wadooyin ha noqoto wax kasta ay noqoto waa qorshihii hagi lahaa waaye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hogaanka dowladda madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse oo guidansigooda iyo taladooda iyo hogaankooda sanadkii iyo barkii aan wadnay aad iyo aad noogu hagaayay noguna hogaaminayay in qorshahan lagu guulaysto oo guul laga gaaro sidoo kaleenta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qorshahan tiimkii ka shaqeeyey oo khaasatan technicalka ahaa uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha qorshaha ama planning departmentiga ee wasaaradda qorsheynta xafiiska ra-iisul wasaaraha tiimkii ka shaqeynayay oo dhan oo b s ka iyo ku-xigeenka ugu horeeyaan iyo coordinatorka qorshaha master cabdi cusmaan dhammaan dadkii bilarada hogaaminayay ee sanadka iyo barka oo wadeen sidoo waxaan rabaa sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qorshahan tiimkii ka shaqeeyey ee dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan ahaa heer dowlad federaal ah iyo heer dowlad goboleed intaba bahdii internationalka ama dadka deeqbixiyaasha soomaaliya u n-ka qubaradii ay nagu saacideen dhaqaalihii ay ku bixiyeen in qorshahan uu suurogala intaba maanta waxaan soo gebagabaynay qorshihii oo dhammaystiran in la dahfuro golaha wasiirada waxay ansixiyeen saddex iyo labaatankii bishii february maantana dahafurkiisii oo dee qorshihii lagu dahafuriyey dhaqangelkiisii hadda ku xigo qorshaha isbeddelka qarankiyo bedelo doono qorshihii hore ee horumarinta qaranka wayna isu xooga saaro doone sidii dalkuus in deeri lahaya horumar la taabado kora